munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dufcadii afraad ee baratay qoraalka alifmaagiyo weyba laga qobaday magaalada baydhabo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed aqoon-yahana abwaani iyo waalidiinya ku qaybgalay munaasabada oo ku dheeday hotel bakiin ee baydhabo marwe adow oo ku mid hayti macalimiinta ku taabta karabqobadka afkamayga yaweyba ee sheegtay inay dadaal fara badan kabyansid iyo hansaaro lahaayeen arday ama dadgorodow qorowka maayga
alxamdulilah horta geeka eedeedaan ka faraxsagno maadaama ardaydii oo nayta un muddo dheer walxabaraani unu geeka bajeeladii onta ka siina fadahayna eedeedaan ka faraxsagno dhammaantoon may balaaxanbali mayinka dhigantahaan farxad biinayinka dhiganta mayba haddana may ban rajeena intii oo nayta guurtaan kusii weegna intii una deerna may la eraay awal ma deersanaayna heerka un hata deersagna ma deersanaayna hadda laakiin may la eraay mayba mayba la aragahay walbadan oo nayta la qorko may la eraay jaabo iyo nayti nyuunyo jaruur walaasiiti mal qoraan horti haddan geeka mayba eedeedanka faraasagna intii oo nayti antun arday inta sulug cabdulqaadir maxamed aadan oo ay guddoomiyaga ku taabta garabqobadka afkamayga iyo weybows sheegay inuus eedanka faraxsan yihi inuu ha saaran boqolaal arday oo baratay qorowka iyo akhriska afkamayga walaahi horta farhad eed weyn inshaalla geeka mayleerahay intanayaali wal eed unwinganingata waa ardayda kulijo maalimiinta may bahayn dad arday ee iskool dhikadayaan weliba dad foomfooran badan saasota howlajo hambar dhikaayeen geegan hafladun adaaragaaj sun suurad badan inta ka dhiidi iyo ku damboyen mas-uuliyiintan sanshar badan ha dhiib galeen saasoo kale unina ani oo ulhay keena farhad wiinga yingeeta waa wayb aragaye walaahin hasameeyey guuliyo aragay tambilaw inshaalla haddii ilaahayra bulshada fariintuna geesiyaan wayb taalan kasta ee mas-uuliyadda inta ku saarantuna leynhayna inshaalla haddii ilaahayra suuna hamban dhigni ku duran urura badan inta la sii hala dad garab meel aray garab socdow ururka kan insha allah haddii ilaahayra wayba ku rajeeyane barbaarta oo hataa bahaahayta intii oo afju jeeladan waayo afla ka hadlo waa nangoraan waa mayba nagdaase waloeed dhibaatan eh bulshada haysato nagdaas ka hadle waanamaqoryo inti si rasme ee lonqori fartamayka wayba jaray dhalinyaro daneeyasa iniyo baradan qoraalka oo si rasme eh mayshay weyna iskuullada iyo weliba dhalinyaro si isjo en bilaabena iyo dadka baran fartamayka sada ku taabta qarobadka afka mayka